sar u kac ayaa laga dareemayaa qiimaha muuska lagu iibiyo suuqyada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe taasi oo ay sababtay yaraashihiisa tacabka muuska qaar ka mid ah ganacsatada iibisa mooska ayaa ka warmay isbeddelkani ku yimid mooska waxayna sheegeen ganacsatada in waagii hore mooska la iibin jiray kunka shilin oo soomaaliya balse hadda uu marayo saddex kun ilaa afar kun oo shilinka soomaaliga taasina ay dhibaato ku tahay dadka danyarta eena awoodin inay iibsadaan ganacsiga mooska waxaa waaye biryahan aadow sicirkiis u sareeyaa socodkiisa iyo sicirkiisna isma laha socodkiisana waa gaaban yahay biryahan keentaalka moos ebel wuxuu noo joogi jiray adee lix boqol todoba boqol shan boqol ilaa afar boqol ugu yaraan suuqiisana waa socodkiisana waa yaryahay intaan waxaa u soo baaliya xilliga xagaaya geedka dhalitaankiis waa gaawan yahay aaniyan haddan marka uu xamarka gadmaayo kale gobolada kale gadmoobiisa ku yara ilan geedka xamarkan xamar laga cuno iyo kan johor lagu cuno hal meelaa laga wada keenaa siyaasa socodkiisa aas johor uu qaabta xamarna uu socday iyo xilliga xagaaga oo isdhalmadiis ay siiryahay mooska markiisii hor wuxuu ka imaanayay soonaha balcad meel la dhahay daniga baalow balcad janaale afgooyo ilaa dhulkaasuu ka imaana shabeellada hoose xoogiis ka imaadaa ilaa shabeellada dhexe oo balcad agaas hoosaheeda camal na waa ka imaada laakiin xoogeeda shabeellada hoose ka imaada haa keentaalka beeraha waxaa loogu soo qaadaa milyan iyo laba boqol camal labada boqol oo kale iyo jajabka waxaa iskale baabuurka iyo wadooyinka iyo iskale mar lacagtiisuu keenaa marna faa'iido oo yaraa laga hela inkastoo faa'iidiis ay badnayn khasaaridiis ay badan tahay ilaa mooska duu qaali yahay faa'iida kuma jirto isku celcelis waa alyoomka waaye taqriiban aniga toban iyo sideed sanaan ku jiraayo ilaa iyo toban sagaal sanaan ku jiraayo ganacsiga mooska maasha allah mooska noloshii waa ku maareeya alyoomkeyga waa ka hela adiga ma aali dhulka ma aali laakiin alyoomkeyga waa ka hela alxamdulilah toban iyo sideed sanaan gadoowa adiga ilaa uu suuqa markuu xun yahay adiga marba lacag baa lagu yeelanaa marna haddaba suuqa fiican lacagtoo iska magay mooska midka ugu yaroon yariiska zaa'idka waa kun iyo shan midka ugu weyn waa afar kun horan wuxuu aa kan u weynaa laba kun iyo laba kun iyo shan boqol ahaay haddaana midka ugu weyn afar kun afar kun iyo shan boqol shan kun maruu shan kun gaara laakiin hadda afar kun ugu dambaysa midka ugu weyn midka kale oo kusoo xigna saddex kun laba kun iyo shan boqol laba kun kun iyo shan saas waay baakana mooskan hadda xabadkiisa waxaa la gadaa saddex kun laba xaba shan kun aa la gadaa awalna xabadda ku shilaa la gada jiray
guud ahaan waxaa sarakac laga dareemayaa qiimaha la iibiya mooska suuqyada magaalada jowhar kuwaasi oo ay sababeen abaarta ka jirta gobolka shabeellaha dhexe